Haweenka ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxay door muuqda ku leeyihiin nabadaynta iyo dhexdhexaadinta khilaafaadka ku salaysan arrimaha qoyska iyo qaybaha kale ee bulshada iyadoo loo marayo hab-dhaqameed iyo xirfadaha xallinta khilaafaadka oo loo tababaray haween gaar ah. Sidoo kale, doorka haweenka ee dhexdhexaadinta bulshada ayaa waxaa ka mid ah inay qabtaan kulamo ay isugu keenayaan dadka khilaafku ka dhexeeyo, iyadoo wadahadallo nabdoon ay ku xallinayaan, iyo kulamo kale oo ay bulshada uga wacyigelinayaan khilaafyada keeni kara colaado. Hiba Maxamed Aadan oo ka mid ah gabdhaha firfircoon ee ku nool magaalada Kismaayo kana qayb qaadata xallinta khilaafaadka bulshada ayaa wax ka weydiiyay doorka haweenka ee dhexdhexaadinta bulshada iyadoona ii sheegtay in marar kala duwan ay ka qayb qaadatay khilaafyo u dhexeeyay qoysas oo ugu dambeyn hab nabdoon lagu xalliyay.
Doorka haweenka ee xallinta khilaafaadka waa mid muhiim ah oo mudan in la xoojiyo. Haweenku waxay leeyihiin saameyn ballaaran oo dhanka nabadaynta ah, ayagoo si deggan u dhageysan kara labada dhinac ee is haya. Inta badan haweenku waxay yihiin xubin lagu kalsoon yahay, ragga looga kalsooni badan yahay maadaama ay yihiin dad dadkii ku dhex jira. Inta badan xaaladahan oo kale ay ka dhacaan agagaarkooda. Waxay door muuqda ka qaataan dejinta xaaladaha qasan, ha ahaato qoys, beel, ama bulshada guud ahaan. Waa mahadsantahay. Haweenku waxay leeyihiin dareen iyo aragti qoto dheer. Waxay awoodaan inay fahmaan sababaha hoose ee khilaafka markaas jiro. Markay timaado xallinta muranada, haweenku waa kuwo leh karti dhageysi, samir iyo dulqaad. Sidoo kale, doorkooda hogaamineed iyo xiriirka ay la leeyihiin xubnaha kale ee bulshada ayaa ka dhigaya kuwo dhageysta oo lagu kalsoon yahay mar kasta. Haa, waxaan ka qayb qaatay xallinta khilaaf qoys oo u dhexeeyay laba dhinac muddo dheerna socday. Waxaan isku dayay inaan labada dhinac si siman u dhageysano, una fahanno dareenkooda. Ugu dambeyn, waxaan ku guuleysanay in labada qoys aan helno inaan isugu keeno meel dhexe, isla markaana ay nabad ku wada noolaadaan.
Dhanka kale, guddoomiyaha haweenka gobolka Jubbada Hoose Faadumo Aadan Kateela, kana mid ah guddiga xallinta khilaafaadka, ayaa sheegtay in haweenku ay mar walba u taagan yihiin doorkooda ku aaddan dhexdhexaadinta bulshada.
Inaan gurigeena iyo reerkeena iyo ilmaheena aan wax u qabano oon ogaano qoyskana u burburin dariskana inaan la dagaalamin in annaga nabadda iyo wanaagga annaga aan samaynaa la rabaa intaa waxaan u shaqaynaa annaga haween baan u shaqaynaa haweenkana waxaan garab ku siinaa mar kastaba si qoysaska looga burburin si ayaga dariska gabdhaha isku qabsanaya ayuu taa labada dhiganaya waa la isku qabsanaya waa la dagaalamaya barnaamijkan wuxuu u baahan si qabow si inaan lagu kala tegin barnaamijkii oo si qabow wixii lagu dhammeeyo haweenka ayaa ka mid ah dadka bulshadu ay u dhagan nugul yihiin isla mar ahaantaana ay ka qaataan fariimaha ku salaysan nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada